waxaa dhinaca kale qadka telefoonka si toosa ugu jira siyaasiga aqoon-yahan cabdicasiis xasan camalow giyaajo oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed islamarkaana siyaasi ruqxadaa ah beledweyne ayuu ku sugan yahay waxa uu booqday xarunta lagu xanaaneeyo caruurta magaalada beledweyne oo uu deeq joodarayaal uu ugu deeqay haddii aad maqasho doctor cabdicasiis kusoo dhawow barnaamijka waa tahay waxaad booqotay xarunta agoonta ee lagu xanaaneeyo magaalada beledweyne xarun ku taala bal xaaladooda siday ahayd iyo qaab nooceebaad ula qaybsatay dareenka in waxbarashadoodu ay aada ugu dadaalaan
wallaahi waa arrin aada u wanaagsan caruur badanaa halkaa ku jirtay oo wax ku barata marka yani dareen badan iyo waxaa i galay maaragtay in yani caruurta ay dadaalayso oo meesha waxaan geenay deeq baan u fidinay haddana waxyaaba badan aan ka saacidaynaa ajiro aan inaan ku noqono mar labaad oo waxa weeye maxaa lahaa yani wax oo daruuri aho maarata cid walba oo ama ganacsataha ahaada ama cid walba oo hay-adaha iyo waaan waxaan kula talinaynaa in agoontaas la caawiyo meel walbay joogaan marka waa macnaha ii sheeg waa rinaad yani aada i ii qiirigelisay oo yani aan arkay caruurta ayagoo duruufo adag ku shaqaynaya adana dadaalayo maarata
waa tahay waxaad ka qayb gashay caleemasaarka macaanashubka ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble bal ka waran siyaasiyiinta iyo weliba odayaasha salaadiinta ka kala yimid guud ahaan gobolada dalka soomaaliya ee aada la kulantay iyo weliba muhiimaduu kulankiinu ku saabsanaa
wallahi waxaan ka qayb galnay caleemasaarka sidaad sheegtay iyo macaanashubkii ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble waxay ahayd munaasabad aada loo agaasimay oo aada u qurux fidneed oo soomaaliya oo dhan isugu timid meel walba ilaa iyo xitaa dhinacaas maamulka iyo meelo badan maamul goboleedyada ka jira wadanka oo dhan oo cid walba ay joogtay siyaasiyiin dawladda ay joogtay dad badan oo macnaha oo meelo badan ka kala yimid adduunka bacalihiisa oo waxay ahayd yani arrin oo aad oo macnaha oo oo wanaagsan haddana waxay wax soo jireen oo intaas oo yani oo boqolaal sano la sameynayo marka tan maba ugu jirin mid ah uweyn oo si keliya aniga aan nasiib u yeeshto inaan ugu diskareeyo aan ka qayb galo marka waxay ahayd arrin aada iyadana wanaagsan oo ilaa hadda asaas dadweyne
waayahay waddanku lix iyo labaatan sano kadib waxuu kasoo kabanayaa dhibaatooyin iyo dagaallo sokeeye oo runtii la ammaanay horumarada waddanka ka jira waxaa laleeyahay waxaa saldhig u ah maalgashi waddanka lagu sameeyo iyadoo aan ognahay ganacsato badan oo qurbajoog u badan in waddanka maalgashi ay ku sameeyeen oo adiguba qayb aad ka tahay dhaqaalyahanna waa tahay bal muhiimadda waddankan uu leeyahay iyo wax aad ku talin lahayd in maalgashi lagu sameeyo
wallaahi arrintaa waa arrin aada u wanaagsan bikaas maalgashi waa loo baahan yahay wadankii burbur badan aan soo marnay dhibaatooyin badan haddana isbedelo badanna loo jeedaa wax badan baa isbedelay wadankii taasna waxaa u sababa macnaha maalgashi kaleo banaanka noogu yimid maba jiraba oo dad kaloo ajaaniba waxaa u badan soomaali oo dadkii wadankii udhistay oo lahaa oo dibadaha ka yimid qaar joogay oo waxyaabo badan oo diino gelinaya sameeyey wadankii marka waxaana ku tali lahaa cid walba oo yacni oo meelo kale lacaga geli lahaay iyo investment waxaan wadankooda inay gashtaan oo la maalgeliyo oo markii maalgashi u yimaado oo annaga dhexdeenaha waxaa imaanaya kii dibaddana oo secuuritigana laga shaqay nabadgelyada kadib waxasba iska imaanaya cabdicasiis aad ayaad u mahadsan tahay maxaad baaqa oo aad jeedinaysaa oo aan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka
waxaan aan baaqa soo jeedinayaa in yacni oo dhammaanteen gacanta isqarsano oo aan wadankii dibudhis aan ka wada sameyno maalgashi nabadgelyadana aan ka wada shaqeyno shicirka iyo dawlad iyo ilaan dawlad keliya waxma nabaday karto waxaa loo baahan shicirkan inay dawlad bada shaqeeyaan maalgashigana markuu imaanaya oo mid dibadeed iyo mid gudaha ah intaaba marka inaan ka wada shaqeyno oo macnaha hadduu ilaah yidhaah wadankana ilaahay nabad nooga dhigo oo aan wada nabadayno oo wax waxba isbedel badan fiican rajeynayna insha allah dhinac walba
aad ayuu mahadsan yahay dhegaystayaal kaasina waxa uu ahaa doctor cabdicasiis xasan camalow giyaajo oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed oo qadka telefoonka si toosa barnaamijka ugu warramayay guud ahaan barnaamijka saanka raadiyaha oo idinkaga imaanaya dhegaystayaal raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxaa soo saaray halkanna idinkala socodsiinaya anigoo mustafa xuseen cabdulla xagga farsamadu waxay ahayd walaashay leyla intaan barnaamij noocan oo kale aynu ku kulmayna dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo